safiirka soomaaliya ee dalka kenya danjire jibriil ibraahim cabdulle ayaa kulan la yeeshay wasiirka waxbarashada kenya iyaga oo ka wada hadalay sidii ardayda soomaaliyeed loogu fududeyn lahaa isdiiwaangelinta jaamacadaha dalkaasi kulankayaana daba socday heshiis horey u dhexeeyey soomaaliya iyo kenya kuwaasi oo lagu doonayey in ardayda soomaaliyeed ay si sahlan ugu biiraan jaamacadaha kenya heshiiska ayaa sidoo kaleetana waxa uu kor u qaadayaa iskaashiga tacliinta sare ee labada dal safiirka ayaa kulan kadib warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey kulankan iyo waxyaabihii kasoo baxay shirkan oo sidaa sheegay muddo hal sano aan qabanqaabadiisa ku jirnay wuxuu daba socday shir is-afgarad ah oo ay iskala seexdeen labada dal ee soomaaliya iyo kenya bishii may ee sanadkii laga soo tegay kaasoo go-aano ku gaarnay ama isla afgaranay inaan dhowr mashaariic oo kala duwan waxbarashada isla qaybsano waxyaabaha hadda ugu muhiimsanaa oo shirkan uga hadlan waxay ahayd fududeynta ardayda soomaaliyeed ee wax ku barata ama jaamacadaha uga soo baxa dalka soomaaliya guud ahaantiis qaybihiisa kala duwan inay awood u yeeshaan inay toos ay u aqbalaan jaamacadaha dalka kenya oo xaqiiqad ka mida jaamacadaha uga wada caalamka laga yaqaano gaar ahaan waxbarashada takhasuska ah ama waxbarashada asaasiga ah arrintaas waxay loo suuragelisay in aan si toos ah uga wada hadalno qaabkii loogu fududeyn lahaa iyo loo aqoonsan lahaa waxaan kaloo ka hadalnay in laga qaado dadka culeysyada la saaro ardayda soomaaliyeed ee dalkan yimaado oo mararka qaarkood la mariyo waddo dheer si jaamacadahu u aqbalaan waxaan kaloo maanta isla afgaranay in ardayda soomaaliyeed ee wax ku barta dalka kenya ama damcaysa dalkiina yimaadaan in laga qaado lacagta ardayda kenyaatiga laga qaado sababtoo ah bishii maaj ee sanadkii hore lasoo dhaafay soomaaliya waxay ku beeratay booqa sooranka amba ururka east african community la yihahdo luqada ingiriiska lagu yidhaahdo marka taas waxay suuragal u dhigaysaa ardayda soomaaliyeed in loola dhaqmo sida ardayda wadamada ka mid ah ururka e e c dhanka kale safiirka ayaa xusay in isla qaateen in la xoolo guddi laba dhinaca oo xalinaya caqabadaha soo wajaha ardayda soomaaliyeed xafiiskeeduna ay ka furan doonaan gudaha safaaradda kenya waxyaabaha kaloo muhiimkeeda kasoo qaadna waxay kamid tahay in safaaradda soomaaliya ay saldhig u noqoto oo la abuuro xafiis fududeeya ardayda soomaaliya ku barato dalkan in laga warhayo viisahooda deganaanshahooda amnigooda in loo fududeeyo arrimahaas aan isla garanay xaqiiqda waxaan uga mahadcelinaha dowladda kenya sida ay uga jawaabto cosyada kadiima safaaradda soomaaliya dowladda soomaaliya isfaham wanaagsan ayaa ka dhashay waxaana rajeynayaa in ay ay fududaato waxaa jiro iyadana aan maanta isla soo hadal qaadnay arday macallimiin badan oo kenyaati ah oo dalka soomaaliya wax ka dhigo laftigooda oo loo fududeeyo macallimiintaas dowladda soomaaliya waxay siisaa shati ay wax ku bartaan ay aqoontooda ugu gudbeen ummadda soomaaliyeed annagana waxaan rabnaa kuwa inay yimaado dalkaana ay wax dhigaan macallimiin badan waxaa jira jaamacadaha ka dhigo kenya wax ka dhigo ayaga laftigooda in lagu tixgeliyo oo lagu karaameeyo inay yihiin dad soomaaliyeed ay doonaayo inay dalkan kenya ay xirfadooda uga shaqaystaan marka waa ista waxay kamid tahay tallaabadan tallaabooyinka ee safaarad muddo qaadaysay ugu dambeyntii muddo adiga bil gudahood ah ama bilay bar ugu badnaan laba bil gudahood waxaa dhici doona magaalada nairobi waxaa ka dhici doona shir ballaaran oo ay qabsan doonaan ardayda soomaaliya ku barata dalkan ayagaa isku imaanayo culaysyada jira ayay sheegi doonaan dowladda kenya madaxdeeda imaan doonto waxaan rabnaa marka in si toos ardayda soomaaliya u sheegtaan culayska haysta laga qaado
shirkan ayaa door muhiima ka qaadan doono caqabadaha hortaagan in ardayda soomaaliyeed ay ku biiraan jaamacadaha dalka kenya